kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeenna oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda himilo barnaamijka haweenkeenna waxaan kusoo qaadanaa muwaadiic aan is leenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeenna soomaaliyeed iisooyaalka mid ka mid ah haldoorada dumarkeenna si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan horta marka kow dadka marka ku arkaa aadoo harqaan toleys gabaraha harqaan toleys gabaraha maanta dhan waa lagu fiirnaa harqaanaa toleey harqaan se u toleeye ragga waa iska taqaanaa xoogaa ku liidayaan aad saamee miyaa adisa marka haddana waxa markii arka aad samaysa waaw se u samaysa adan lagu dhahaa waa waraysiaanu la yeelanay faa'iise daahir oo ah gabar ku shaqaysata xirfadda harqaanka iyo sooyaalkeedii nololeed saciide nuur wariiri oo ahayd ciyaaryahanadii ugu horreysay ee soomaaliyeed tabintii soo saaristu waa anigoo hanaa maxamedah farsamadu waa ibraahim cali soo dhowaada dhegaystayaal
xarunta qur-aansaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya cayuununaaska dadkeenna cadaajoo noloshooda cadiba culimo caynadooda taqaanoo rabbi ciribjarhkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caanoo ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaane dawadii cirib tiri laheedoo caynadiisa baabi'in caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysa codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umulisibiyaanka dumarkeenna cadiba iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri iyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta caynucaafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umulusibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammaynayo boqol afariyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waayay xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynul caafiya idin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfeshin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulusabyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynul caafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaaksi gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shir kale wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed isku soo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa waraysigaanu la yeelanay faa'iise daahir oo ah gabar ku shaqaysatay xirfadda harqaanka balse markan sooyaalkeedii nololeed saciide nuur wariiri oo ahayd ciyaaryahanadii ugu horreysay ee soomaaliyeed taariikhdan waxaad ka heli kartaan buugga haldoorada haweenkeenna uu qoray wariye qoraa maxamed sheekh yuusuf baare xaawo nuur cismaan ayaa inoo eegaysa saciida nuur abuukar saciide weriiri waxay sannadkii kun sagaal boqol konton iyo lixdii ku dhalatay muqdisho dugsiga hoose dhexe iyo sare iskuulka xamar ayay ku qaadatay ee muqdisho waqti xileedkeedii ciyaaraha sannadkii kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii ayay si rasmiga ugu biirtay ciyaaraha gaar ahaan kubadda koleyga xilligii yaraanimadeeda aad ayay u jecleed ka mid noqoshada bahda ciyaaraha markeedii ugu horreysay ciyaaraha waxay u safatay dugsiga xamar oo ay dhigan jirtay naadiga degmada waaberi ayay muddo kasoo dhex muuqatay wax ayna u soo hooyisay guulo badan oo ay ku hanteen koobab waxa ay ka mid ahayd ciyaartooydii loogu jeclaa kuna tilmaamaneyd karti iyo soo bandhigid ciyaar wanaag kooxaha waaweyn gruub e ayay u tallaabtay intii ay ka mid ahayd naadiga dugsiga xamar iyo kan degmada waaberi wax ayna u soo hooyisay guulo badan waxay ciyaaraha ka gaartay heer sare gaar ahaan kubadda koleyga iyadoo u safatay xulka qaranka iyo qaaradda afrika mid ka mid ah ciyaarihii caalamiga ahaa oo ay ka qayb gashay waxaay ku tagtay dalka masar taasi oo ugu dhignayd ciyaarteedii ugu horreysay oo dalka dibaddiisa ku ciyaarto iyada oo huban magaca iyo calanka soomaaliya xilligaa waxay ka tirsanayd naadi ku ciyaarayay magaca qaaradda afrika geerideeda qaranjabkii dhacay kun sagaal boqol sagaashan iyo kowgii waxa ay ka mid ahayd muwaadiniinta dalka ka cararay kuna noolayd waqooyi ameerika oo ay qaxootinimo ka heshay afarta seteembar labada kun sideed iyo tobankii ayay ku geeriyootay magaalada toronto ee dalka kanada ayaa u geeriyootay xanuun ay la ildarnayd muddo allah u naxariisto
ururka caafimaadka
cisbitaalka takhasusiga alixsaan ee doctor shiine indhaha ruuxii ka sheegto cudur uu ka asiibo dhaayaha aafa ka gaarto ama xanuunka haleelo aragtidiisa nusqaanto insha allah xarintiisa dhakhaatiir aad u taqaano takhasus gaar u laho doctor shiine uu horkacayaa dalka inoo wada jooga waa ilaah mahaddiisa cisbitaalka takhasusiga alixsaan wuxuu kuu samaynayaa baaritaanka daawaynta iyo qaliimada indhaha cisbitaalka takhasusiga alixsaan dhakhaatiirta ka howlgala daawooyinka ay ku qoran adoo meel fog ka raadin waxaad ka helaysaa farmashiyaha ku dhex yaala cisbitaalka indhaha alixsaan alixsaan sbeshaalist hosbital wuxuu leeyahay shaybaar dhammaystiran oo qaab casri ah loo qalabeeyey cisbitaalka takhasusiga alixsaan qaybtiisa labaad ee buuluxuube waxaa ka howlgala doctor cabdicasiis shiri oo wax ku soo bartay dalalka ruushka iyo awstreeliya leena takhasus shan iyo labaatan sano si gaaraana ugu takhasusay daawaynta iyo qaliimada indhaha sidoo kale qaybta labaad ee alixsaan buluxubey waxaa qaliima ka fuliya doctor shiine isbitaalka alixsaan ee doctor shiine qaybta buulaxuubey waxaa lagu soo kordhiyey qayb qurxinta afka iyo ilkaha ah waxaana lagugu diyaariyey dhakhtar ku takhasusay qurxinta afka iyo ilkaha isbitaalku waxa uu bulshada u samaynayaa qiimo dhimis boqolkiiba konton ah oo ku siman muddo bil ah cisbitaalka takhasusiga ee alixsaan qaybtiisa koowaad waxay ku taalaa degmada hodan xaafadda kaasa babolaare qaybtiisa labaadna waxay ku taalaa degmada wada jir xaafadda buuluxubey gaar ahaan agagaarka iskool jabuuti wixii faahfaahin intaasi ka badan xarunta buuluxubey ee qaybta labaad alixsaan kala xidhiir telefoonnada kale ah eber lix hal afar afartan iyo sagaal sagaashan iyo afar afartan iyo saddex ama eber lix hal hal afartan iyo afar eber sagaal eber sagaal cisbitaalka takhasusiga alixsaan ee buuluxubey
markan aanu imaanno falanqaynteenna dal kasta ma ahan mid sidii la rabay uga faa'iidaysta kheyraadka xirfadyaqaanada da'yartiisa ah si kale marka loo yidhaahdana furayaasha lagu xaqiijiyo horumarrada ay ku tallaabsadeen dalalka horumaray waxaa mar kastaahi dib loogu celiyaa sidii ay u maalgeliyeen aqoonta iyo hibada ku jirta dhallinyaradooda micno ahaan xirfadaha dhallinyarada waa siinta aqoon iyo tababar ku filan da'yarta si ay u qaabilaan howlgalka loo carbinayo inay ku meel mariyaan soo saarista iyo isbeddelka looga fadhiyo iyadoo islamar ahaantana loo diyaarinayo inay isku filnaadaan dhaqaale ahaan farsamada gacantu waa mid ka mid ahi ilaha aasaasiga u ah horumarrada ay gaareen dunida galbeedka markii dunidu baratay sida loola falgalo birta waxay sidoo kale ahayd markii lagu baraarugay xirfad u yeelista jiilkii wakhtigaasi taasoo abuurtay hanaan isku dheelitiran oo wax soo saar ballaaran ku fadhiya ugu yaraan taasi waa kolkii uu bilowday gacaankii warshadaha ee yurub kahana qaaday qarnigii siddeed iyo tobanaad waayo shaqo u samaynta jiilaalka soo koraya waxay jawaab u noqotay helidda kobac dhaqaale iyo horumar sugan oo ay laaya maanta hayaan galbeedku dalkeenna waxaa muuqata dhalinta fahmaysa xirfadaha gacanta si gaar ah dumarka waxa ay ku soo badanayaan suuqyada iyagoo wata xirfado kala duwan faahise daahir axmed waxa ay qayb ka tahay hablaha farakutiriska ah ee ugu shaqaysta farsamada waxa ay suuqa xamarweyne ku leedahay xarun ay dharka ugu tasho hablaha waxaan ku bouqannay goobteeda shaqo waxaana kala sheekaysanay howlaheedan ganacsi ugu horreyn faa'isa waxay noo sharaxaysaa shaqadeeda nooca ay tahay shaqada aa qabto waxaan disayn gareynaa cabaayadaha ee saakooyinka ayay design qofkan oo sawir nooga keena ama fikradna siiyo desaynkuu yahay inaa sameyno desaymada carabta desaymada ajnabiga ayay design inaa u sameyno waxaan oo zaaid zaaid ah ugu aan hadda oo sameyna waxaa waaye gabdhaha oo cabaayadaha orijinaalka eh oo markaas socdaan oo ay gabdhaha gadan karin oo lacag badan lixdan toddobaatan joogaan inaan isla cabaayadii isla desaynka u sameyno oo qiimo aad u jaban ah ugu sameyno xirfadan adiga goorma ayaad baratay xaggeesa ku baratay ani xirfadan waxaa bartay labada kun iyo tobaniyo saddexdii waxaan jooga sacuudi arabiya halkaas kusoo bartay harqaanka disaynada fikradaha wax walba halkaas kusoo bartay shaqadeeda halkaasay kusoo bilaabatay marka ani xagga aan joogay oo shaqadeeda oo awal snaab ee shaqadeeda ka bilaabatay snaab usoo wari jiray disaynka ani aa tusho dadka kusan jiray qurux waayo waaw oo dadka ii sheergareyn jirin oo disaynada ee dhigaan disaynada waa ka helnay disaynadahan arnaa disaynada arnaa iyo wixii ani wax yar leba ka bilaabo waxay isku bedeshay heer dadka ay disaynadeeda ka helaan oo marka aan sacuud joogay alaabta waxaa u dhiibi jiray maraykanka faransa sweden aa u dhiibi jiray maadaama ani shaqadeyda ee- ee noqotay banaanka oo ane oo sacuudi dala joogane qof oo dukaan furan karo oo oo oo lacag oo kafiil iyo wax iyo waxaasay rabtaa marka ani waxaa fakiray maadaama aa shaqada ay banaanka tahay oo yani xirfad leedahay wadankaaga iska imo xamara imaaday xamar hadda waxaa ku noolahay sanad iyo toddoba bilood alxamdulilah sida oo ri- riyooyinkayga dhan oo i rumoobeen qof magac lahaa noqday qof shaqooyin oo oo dadka aan soo saari karin oo soo saaraa noqday alxamdulilah waayahay ee, sidee ku timid marka inaa hadda aad ee, dukaankan samaysaan ee, walaashaas qaab noocee kugu soo biirtay Ee, waa isbaranay een, ani qof ee, wax qadka iga fiirsan jirtay disaynadeeda oo zeykida bacdeena waxay dhahaa wiil baan iskeen baray markaa isbaranay xamar markaa imaaday ee, ani marka hamigayga waxay ahayd oo ani oo xamar oo u imaaday saddex bilood noo joogo inaad dukaan furto inaa yacni oo disaynadeeda bannaanka usoo dhigo in dadka dhan ay arkaan waxaan samaynayo Ee, marka abaayo oo- oo m- is aragnay waxay dhaha dukaanaa furnaadha waxay dhaha abaayo marka ana cabsiya ay haysay xamarna waa ku cusbaa marka waxay dhahday dukaanada furnis ana waa kula jooga abaayo markaas ana qof garaba u baahnaa fahantay oo gabar eh marka abaayo saasaa marka aan aan dukaan ku furnay xarunteena kow siinaaya ahayd Ee, siinaaya xarunta marka ay ay dadka seenu dhahayaan siinaaya waa dheertahay siinaaya waa dheertahay xarunta waxaa keenay xamar weyne waxaan bilaabnay een, dhar daaqada inaa keeno waxaan ka bilaab dhar jumlo alxamdulilah yani shaqada meel fiican inoo socota gabdhaha loogama baranin in ee, suuqyada ay ka samaystaan harqaan islamarkaana ay gabdhaha kale dhar u talaan suuqa maxaad kala kulanteen markii aad bilaabayseen والله horta ee, marka kow horta marka kow dadka marka ku arkaa adoo harqaan tulis gabara harqaan tulis gabara maantana waa lagu fiirnaa harqaana tulay harqaan ee, se u tulay een, ragga waa iska taqaanaa xoogaa ku liidayaan een, ada saamee miyaa ada saa marka haddana waxa markii arka aad samaysa waaw se u samaysay haddana lagu dhahaa fahantay caadi aan hadda waa iska tacawiday yani dadkii bulshada dhex galay dadka iskaga dhex jira hadda caadi aan noqon gabdhaha qudhooda ee, sidee macnaha kuula qabsadeen Ee, maadaama ay barteen in rag ay wax u talaan والله إيه قبل هرت بدنكم وفرحسين قار محاجر قبل حاجر وجعلنا نمك إني تابتان ودا الحمد لله قبرنا عبرتي قبر وحاين وأن أن أقع حجاب كر وقاضن كرنو صفة عنه عبر كرتو لك لبك لين كرنو وحار نوسمين كرتو قبلها بدنكم وفرحسين كو حاجر كلها ينسي قبر إحنا وسمينه لكن هذا بحاي ما سوشيال ميديا وحمد كشغل على أركو ولا جاهلا يا مركا شغلة ليه بيسودوا ويسي famil ahaantaada ee, ma adiga ayaa keliya ka yaqaana harqaanka mise famil ahaanaad u leedahay maya wallahi wax familkeena oo harqaan sameeya ma jirto ayay fikrad awal fikrad oo xuni u aaminsanaa harqaan harqaan ani le xubigayga iyo iyo saa u u jeclaa iyo aniga le saan usoo gaara iyaga family harqaan dhan ma qabo kugu taageereen inaad samayso أول زمان إن لي دهاي هرقان هرقان ما لقيت هاجر هرقان مع قفلة هرقان مع أسودك علي دي يجري أول لكن هذا ما شاء الله يعني ممكن لي أركز وحصو صار كيجي وصاء هاي هذا قرب يصير wax soo saarkaaga inta ugu badan xaguu ku tiirsan yahay marka ani kow shaqa- shaqada aniga caanka ku ahay oo aan kusoo caan baxay aan ku baxay cabaayadaha waayo new design designmada cabaayadaha wixii socdo inaan sameeyo laakiin wixii ayo design waan sameyn kara laakiin shaqadeeda aad jecel cabaayadaha waa anaa dadka kugu tiirsan maxamaray u badan yihiin ma dibadday u badan yihiin mise gobolada inta joogto walaahi dadka u- iigu badan badan aa dhahaayo een, dhowr waa qaar yurub ah iyo garoowe iyo hargeyso dadka xamar oo ad waa yaryihiin laakiin dadka badankood kastamarka imaada kuli yurub ay ka imaadeen iyo kuwa garoowe ka imaanaa badankood online ahaan habeenkii ilaa marka shaqada laga baxo ilaa habeenkii ilaa subaxi dalabka online ahaana loo qabtaa een, online ahaan oo online ahaana lagu sii diyaarinayaa duurka haddii la gaaro dalabyada oo dadka socda imaanaya waa laga sii qabtaa dalabkii onlineka haddii la diyaariyona een, deliveryga qaar loo saara xamar gudaheeda goboladana waa loo dhiibaa kismaayo garoowe gaakaay boosaaso hargeyso ayo gobol een, deliverya loo saara waayahay intii aad howshan waday ma jiraan wax caqabada ah oo aad kala kulantay walaahi alxamdulilah wax dhiba hadda ah xasuusta dhibaatooyin badan way jirtaa maalinta soo marta laakiin wax walba waa hilmaamaani walaahi caqabadaha badankooda waxay ka imaataa dadka oo oo- oo ii dhow yani maalan kastamarka iyagoo zaa-ide iyo suuxumo iska jirto inuu weji lagu bedelo in dhibaatooyin yaryar laakiin anigu waa iska xaliyaa wax oo weyn oo sheegi kara ilaa iyo imise qof ayaa shaqadaadan ee, fursad shaqo abuur ka helay walaahi hadda maxaan nahay een, ee, afar qofaan hadda xamarweyn oo ku cusubna hadda laba bilood leeba joognaabo awal ani abaayo leeba harqaanka tolnay anigaa jarin anigaa sameyn hadda maxaa helnay een, dharka markaa jarna wiilna caawi oo noo talo maadaama uu shaqada badanta kasamarka badan yahay keliga wax ma samayn karti laakiin dharka gacanteena ku jarnaa afarta qof waxa waaye laba wiil laba gabar waaye oo harqaanka meelaha ugu badan ee aad u isticmaasho max- waa xaggee ee, ganacsigaada dhanka social media tiktok iyo snapchat instagram instagram iyo tiktok oo badan Ee, materiaalka badanaa aad ee, samayso ama ee, waxyaabaha cabaayadaha ka tasho ma kuwa dalka aad ka- ee, ka heshaa mise waxyaaba dibadda kaaga yimaad haa sacuudiga imaaraadka ka dalbada cabaayadaha maryaha inuu xamar maryo badan ma laga helaya cabaayadaha laga sameeyo waxaan aragnaa in saakooyin iyo gaar ahaan ee, hoosgashiga iyo cabaayadaha aad samayso maxaa kaloo kuu dheer ama markaa ay- aad tashaa walaahi isaa kuu sheegay een, shaqada oo zaaid hadda waxaa dadkii waxaa ugu badan cabaayadaha dadka hadda een, saakooyinkii wixii dhabta waa la nacay gabdhaha qalinjibista oo qalinjibinaya camal ee, gabdhaha oo xafladaha oo meherka aadaayo gabdhaha sawirada aadaayo cabaayado cabaayadaha zaaid maasha allah shaqada ku socoto cabaayado waay cabaayadaha marka aad disaynada u kala badan disayna biriqa disaynada dunta disaynada shariidka ee, disaynada oo shabaqa geesaha laga gelinayo cabaayadaha hadda bas ugu badan shaqada ugu badan waa saakooyin iyo way jiraan waxyaala laakiin ma badno shaqadaas ma badno laakiin kastamarka waxay ugu badan yihiin cabaayadaha waa anigana waxay dadka ugu badan yihiin la xooga saarnay maxaa ka rajeynaysaa macnaha ee, shaqadaadan maxay tahay rajadiina walaahi waa jecelnahay inaa oo oo xarumaha bataan horta kow garow waa jecelnahay inaa oo aa ka dhigna anulmaan kastamarka meesha u badan yahay Een, xamar dhexdeeda xatee kastamarka badankood madiinay ka imaadaan aktar shay madiinay ka imaadaan maalintii maxaa arkay toban qof oo ku dhias madiina ka imaadeen Een, madiina camal inaa ka dhigno dabka inaa ka dhigno een, garowa inaa ka dhigno meelo ba- badan oo kastamarka u badan yahay inaa ka dhigno Ee, waaya xirfadaadan hadda ee, way ku yar yihiin gabdhaha Ee, inta barateen waxaa laga yaabaa inaysan ku wada shaqaynin Ee, sidee ay kula tahay aragtidaada ee, gabdhaha qaran ee is yiraahdaan harqaan qarash lagama helo Ee, ama ama laydinku caaya ama ama gabar idinka tolata weysaan inay isaga dhaafaan iyagu xirfada yaqaano walaahi een, horta baaminka sheegaa gabdhahana gabdho badan way jiraan maalintii horta kastamar waxaa kasii badan gabdhaha ila soo xiriiro dha rabaan harqaanka inaa barnaa rabnaa xarun manoo furtido harqaankaa rabnaa oo hamile way jiraan gabdho badan oo codsi iga soo dalbada way jiraan aniga haddaa awoodo intaa awoodo haddii oo qofta oo fikrad leedahay ee waxa u bilaabanta waa awooda inaa caawiyo oo masala meesha inay imaato shaqada aragto si wax usii barato Ee, midii jecel waayo qofka hadduu jecel yahay waa la caawin karaa laakiin qofka hadduu u- u- usan rabin ma- ma riix maayo mana baran karo shaqada waa adagtaa waa jeclahay inay ee, gabdhaha xirfad yeeshtaan ee gacantooda ku ciil baxaan ee nolol cusub samaystaan way way jeclaan lahay hadda meeshaan hadda gabar dhan annagaa ka joogno inta dhan wiilal waxaa la shaqeynoon waxaa jeclaan lahayn kulli inay gabdho noqdaan oo madaxa la iska qaado sida camal albaabka la iska xirto dad badan waxay aaminsan yihiin harqaanka in dabka basaa laga shitaa Ee, ma ahan mid ee, laga taajiro Ee, faa'iido ma ku jirto mise khasaaro alxamdulilah walaahi ani fikradisne weligay hooyo ay dhihi jirtay dadkana ay dhihi harqaan ma laga taajiro harqaan faa'iida ma leh alxamdulilah walaahi haddaa xamar imaanaya ani een, markaa dukaanka furinayay wax ma haysan wax yar oo aan sheegi karna ku bilaabo oo qof walba iska heli karo aa shaqadeeda ku bilaabo haddana alxamdulilah inaa waxay noqotay meel oo dad badan meel laga biilo ay noqotay alxamdulilah wax dhibaa maku qabo khasaare dhan ma leh faa'iido leeyahay ugu dambeyntii maxay tahay taladaada walaahi waxaa dhihi lahaa gabadhii oo xirfad leh inay xirfadeeda banaanka soo dhigto inay dadka tusto shaqadeeda inay shida xeela yacni oo aysan eh, shismu ay isa cabsan cabsi ma harqaanka lagu maahan marka horta wax ayi shay markaa toleysid inaa adiga isdhiirigelisid inaa adiga issoo bixisid inaa aa- oo- aa- oo kalsooni isku qabtid kalsooni buuxa isku qabtid dadka waa ku liidayaan inaa kalsooni isku qabtid oo dhahdid een een shismu ani wax walbaa awoodaa wax walbaa samayn karaa oo oo nin nin ka quwad weyn tahay markaas heer waa gaaraysaa gabdhaha iyo cabsanaa dhaha banaanka soo dhigaan shaqadooda iyo midii rabto inay shaqo ay rabto abuurato wallaahi way gaari kartaa inay shaqo abuurto
كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة xarumaha dhaqancelinta alabraar ruuxii dhaqan wareeree xumaha ku dhiirado wuxuu dhoortaa aysan jirin oo dhambayaasha daroogada ku dhuuqaya dhakab dhakab xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhab ugu istaago dhaqan celin dhammaystiran u diyaarshay dhaqso u geeya dhaxal weeye tacliintu iyo dhigaal aan dhammaanay ruuxii dhinac maro dheeldheel iyo dhalanteed u qaataa oo micnaheeda aad u dhuuxin xarumaha dhaqancelinta ee alabraar baa dhab uga dhaadhicinayo dhammaanteed u dhigaye dhaqso u geeya dhaganugeel ruuxii laga waayey waalidkii ku dhaqan xumaada oo dhawaaqay dhibsanayaan dhalaar kastaa ku dhahaya yaaqay ha nagu qaylinano xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhexda u xirto dhaqan celin dhammaystiran u diyaariyey dhaqso u geeya xarumaha dhaqancelinta labraar waxay diyaar kuula yihiin dhaqancelinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqancelinta carruurta wiilal iyo gabdho iyagoo baraya qur-aanka axaadiista tawxiidka fiqiga culumta shareecada iyo tarbiyada islaamka xarumaha labraar waxay dhaqan celinayaan caasi waalidiinka kuwa waxbarashada ka seegseega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jiif wacan oo nadaafadooda laga taxadaray iyo cunno isku dheelatiran xarunta koowaad ee dhaqan celinta wiilasha al abraar waxa ay ku taallaa xaafadda xamar jadiid dhabarka dambe ee jaamacadda simad halka xarunta labaad ee dhaqan celinta wiilasha al abraar ay ku taallo xaafadda shiirkore agagarka sargaduudda wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada kale ah eber lix hal shan konton iyo saddex konton iyo kow konton iyo sagaal eber lix hal labo eber eber afartan iyo saddex lixdan iyo kow iyo eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo saddex al abraar كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة
aad ayay u mahadsantahay faa'iise daahir axmed oo martiin noogu ahayd barnaamijka intaas ayaanu ku soo afmeerayaa intaan ku kulmi doonna barnaamijkan ku lacayn ah nabadgelyo